laguna waa mahadsan tahay waana mahadsantaanta inaad soo wacdaan bal xaqiijisaan waxa runta jira waan dhegaystay anigu warkaan iyo sawiradan iyo informationkan internetka ku qoran saakay nagu ahaydo waxay igu cusub bay ahayd maadaama aan horey uga warahay madaxweynaha ku-xigeenka hadalkiisana waa dhegaystay oo muxuu ahaa inkasta ay jira wiilahooda iyo xaajiga ciise ayaa laga rabaa inay geliyaan laakiin arrintaas ah anigu ma ma ogi in muxuu ahaa aniga aniga weli agaasimaha laimana sheegin in muxuu ahaa agaasimihii maalinta iyo shidaalka laga qaaday oo layga wareejiyey haddii uusan madaxweyne ku-xigeenku hadee waxa uu hogayahay oo isagu hadalka siduu yiri laakiin dhinaca kale haddaan ka fiiriso meesha uu leeyahay ciise iyo xaaji baa la rabaa inay ka shaqeeyaan iyadoo ruuxeedu wax moodaa inay inay inay middaa tahay laakiin waxaa aniga cid ii soo degay qoraal iyo cid ii sheegtay in meesha layga bedelay madaxweyne ku-xigeenkaa laga rabaa inuu cadeeyo haddii sida uu hadalka u jiray isagu ay tahay iyo laakiin laakiin laakiin ciise arrintan maxaa keeni karay kula tahay adigu kolley filaxantiis ma mooge maxaa keeni kara in maanta madaxweyne ku-xigeenka puntland uu sidaa farta kugu gado wallahi ni horta madaxweyne ku-xigeenkaa laga rabaa in haddii warkaan sax yahay isaga afkiisa ka soo yeeday muxuu ahaa isaga afkii isaga afkiisa ka soo yeeday weye wax anigu hadeer calooshiisa waxa ku jira iyo siday u dhacday iyo halmaan hadal kuma jiro hadday ka tahay iyo nooc kastaba isagaa laga rabaa laakiin horta waa iska hal mid baa jida oo xaqiiqaha oo anigu aan iga qarsoonayn dad badanna ka qarsoonayn arrintan xafiiska la furay anigu warna umaayin idinaygalama tashan waa gartay waa u gudbi doonaa midkaa waan gartay ciise sida war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka hadalkiisa aad ka dareemaysay waxaa muuqatay inuu leeyahay waa markii ugu horeysay oo laga furo magaalada garawe xafiis noocaan ah marka xafiiskan muxuu soo kordhinayaa bay kula tahay
horta waa mahadsantahay laba su-aaladood muxuu soo kordhinayaa iyo iyo waa markii ugu horeysay intarnetyada waan ku arkay maanta muxuu laleeyahy waa markii ugu horreysay sagaal iyo toban sano waa markii ugu horreyso garowe la keeno waa markii horreyso meesha laga furo waxaan u qaatay horta taas inay tahay sharaf dac arrin ah oo ku ah madaxweynayaashii iyo dowladihii hore oo dowladdan haddeer ka horeeyey sababtoo ah garowe anigu markii aan imin wasaarad baa ka jiday gurigayna xuluxululeeday ahayd oo madaxtooyada ayay ku dhegsanay in marka la xaqiro oo la yidhaahdo muxuu aha waa markii ugu horeyso la keeno xafiis oo meeshan xafiis laga sameeyo anigu waxaan arkaa inay ahayd meelka dhac iyo muxuu ahaa hadalkadasa sababto ah wasaaraddu ma ayan ahayn markii ugu horeysay sababta looga laba xafiis baa jirayo xafiisna wuxuaa xafiiskii boos ka jiray oo markii hawluu bilaabmeen oo kambeynku socday ayuu meesha ka jiray horeyna waa uga jiray oo anagu intaanaan imaan two thousand and five kii baaba la sameeyey oo range resource ayaa degaan jiray korna waxaa deganaan jiray shaqaalaha iyo dadka shisheeyaha iyo dadka qaarkood xaasaskooda iyo dhalinyaro meesha ka shaqeynaysa hoosna xafiisya ahayd wax iska bedelay ma jirin marun baa laga guuray laakiin anagaa kusoo noqnay markii hawsha la bilaabay welina sidiiba alaabti u taal alaabooyin badan baa kusoo diiray oo ceelasha wixii laga qoray iyo information noocaasa waa arkay oo xataa meelo laleeya waa markii ugu horreysay oo hay-adda furo marka marka waxay baraa inaan ku daro dhalinyaraha waxmagarataa ayaan qabaa inay waxaan qoreen oo xaqiiqda iyo runta aan rabin oo wax kale ku fookasgaraysan oo wax kale ka fikerayo oo si kale u fikerayo oo xulaan ku fikerayo sababtoo ah puntland nin walba waa ogyahay xafiisanay lahayd hayadu meelahay ku irlaan jireen hadda meeshay ku yaaleen cid intaa ka badan tiraahda oo si kale wax u turjantana cid dana kalena weeye oo rumaynaysa in wax kale u turjanto waa garta ciise laakiin yaa hadda ula jeedaa waa arin ma garanaysaa cid kale ay dabada ka riixayso ma maydiyaha mise waa cid kaleo aad farta ku fiiqasid waa kuwama kuwa aada ula jeedaa walaahi walaahi horta aniga hadda meelaha aan ka arkay dadka waxyaabaha soo horhoraya waxay ka mid ahaayeen dadka muxuaha dawladda u shaqeeya muxuu ahaa waana nasiib daro dadka dawladda u shaqeynayo oo meesha joogay ay ka mid ahaayeen wasiirka muxuu ahaa arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta muxuu ahaa coladaa mid aan ka gartay daashanaa joogay cawil baa joogay nimanka noocaas waxaa la rabay iyaga meesha joogay inay runta ka sheegaan oo yidhahdeen war waxaan horey u jirtay saanay ahay muxuu ahaa meelahaas xabsiga ku ahaan jiray ceelashaasaa la qoray inay runta ka sheegaan bay ahayd in dawladihii hore hataa sumcaddooda wax loo dhigo sharaftooda wax loo dhigo madaxdii hore sharaftooda wax loo dhigo aniga ilawaan fiicnay oo internetka weliba niman iyo hadda dawladda xafiisyadeeda jooga websaytyadooda iyo muxuu ahaa facebookyadooda iyo kusoo qoreen wax fiicana maahay cidna wax diyeeli mayso laakiin muxuu ahaa sagaaradii badda ku kaadmay nacadkeeday welisay baaliyo dadoon istusaya in waxaan baa waxaan soo qoray laakiin nasiib darada meesha ka jidha baa waxay tahay oo aniga xoogaa aan aan aada uga uga uga xumahay dhallinyaradan samaynaysa wax oo wax qoraysa oo wax soo tifaftiraysa oo wax soo gudbinaysa kama aha iyaga nasteexo hadday tahay dhinaca madaxweynaha iyo hadday tahay dhinaca madaxweyne ku-xigeenka iyo hadday tahay muxuu agaasina ku-xigeenkeeda iyo hadday tahay nimanka kale meesha joogay turjumaad qalada bay waxay ka bixinaysaa markay waxaasoo kale soo gudbiyaan waa gar waxay abuuraysaa adinku isoo wacdeen hadda oo kale waan gartay ciise wax la tashiyo oo lagala sameeyey xafiiskan hadda la furayo ma jirta maadaama aad tahay agaasimihii sida hadda aad sheegaysid walahi nin sidaan kuugu sheegay aniga waxaa la igu cusub bay ahay muxuu ahaa weliba madaxweynihii ku-xigeenkii iyo wasiiro saddexa iyo madaxtooyadii oo soconaysa inay meesha tagaan oo xafiis daar cusub oo la dhisay maahe daar muxuu ahaa yan xafiis laga furaayo intaasu isugu yimaadaan wa wa waa garta marka xafi aan aan ciise aan aniga ma doonayo waxa ka soo baxay iikaani waxaa hadallada ka soo baxay in aniga lay turjumo inaan anigu ama dayrar ka wadeeyo ama waxa kan ka warqabo ama sifaha wax loo sameeyey ma doonayo waxaan kamana warahayn warna muxuu ahaa laygama weydiin laymana yeerin laygamana bashan sidaa internetka aan saaka ugu arkay auriyadii madaxweynahana waan kala hadlay waan weydiiye waxaan waxaan warniyaa ka haysaa wixii sheeginuusan war ka hayo marka kollay wax si uun dhacay weye waan garta ciise marka ma lagu tilmaami karaa arrintiinan xafiisyadii dawladda oo arrimahan ay ka dhexeeyeen aan iska warqabin ma la dhihi karaa wallahi horta wax badan baa loo fasiran karaa de waxayna keentayda weeye moogtahay waxaa markii waxaanu kala dhacaan in hadallada qaarkood laga fiirsado sida loo leeyahay baa la rabaa waxaa la rabaa in laga fiirsado sida wax loo turjumayo waxaa laga rabaa in xafiisya haddii la furaayo laga wada tashado marka waxay keentaa ceeb iyo iyo iyo waxaan fiicnayn anigana kollay qof ahaan sharaftayna waxu dhimi mayso sababto haddii wax dhaceen mahadal yidhaahn waa hadal ma oran hadda hadalkaan iri wuxuu ku salaysanya wixii miiriya laga yiri oo dadkii meeshii isugu tegay iyo dadkii wax ka soo qoray ay ka yidhaahdeen oo anigu aan ku khasbanahay inaan ka jawaabo ciise haddii aan ku weydiiyo su-aal arrimahaas ka baxsan hore waxaa u jirtay in xilli hore madaxweyne ku-xigeenka puntland uu ku weydiiyey su-aal la xiriirtay xilli la xisaabtan uu jiray inuu ku su-aalay hay-adda arrimo la xiriira markaas oo kole
walahi waa jiday laakiin waxba kama xasuusto laakiin waxaan xasuustaa weli weydiiyey xita xafiisyadeeda iyo arrimaha noocaas markiina waan uga jawaabay oo waanu sheegay waxaan ku yidhi muxuu ahaa documentkiina waxaan keliga haysta maayo xafiiska yaalin ilaa boqol kun oo document baa yaal waxaa yaala documentiyada electroniga waxaa yaala laba boqol iyo toddobaatan iyo shan caad muxuu ahaa document oo kan gooni oo bafoolka puntland iyo soomaaliya oo dhan iyo maclinta lala baaray ciddii u baahanna way heli kartaa muxuu ahaa kambaniyadiina waa laga heli karaa weerarana waa laga heli karaa ciddii u baahanna waa laga heli karaa hadal baa jiray dadku ay isdibsadeen oo ahayd waxba ka bixin maayo raaligelina inaanan cid cidna siin runtiina aniga waxay igu muuqatay sax haddeerna waxay igu muuqataa sax sababtoo ah haddeer haddii la yidhaahdo waxaa hayso oo dhan lixdan iyo lixda muxuu ahaa baarlamaanka u gudbi teeda ayay leedahay muxuu ahaa dhinaca kalena adigu kontomeeyo wasiir ah oo kulgood wada raadinaya keen waxaana wax sensatiifa oo loo baahan yahay in gacanta lagu hayo haddii madaxweyne ku-xigeenka uu rabo iyo did kale ay rabto inay aragto ama ay qaadato koobi ka samaysato oo iyaga lagula xisaabtamaayo anigu marna mana diidin mana diidi karo dawladda iyo dadkan anigu dadkaan u shaqeeya dadkaa waxaan leh wax xumaana iyo wax xasanada aan markaa uga dan lahaan ma jirin laakiin waxaan ogaa dad badweynay dibsanayn